waxaan nahay waxaan ku hadlayaa magacii guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka anigoo ka ah xogeeyaha guud waxaan leeyahay soomaalida meel walba ay joogaan dal iyo dibad inay gurmad u fidiyaan ha ku halaynina macaawinana soo gaarta oo dal shisheeye naga soo gaarta keliya iyo gurmadkii loogu talagaloo dalka dadkii ganacsatada aha laga aruuriyey ha la sameeyo ilmaha iskuulka dhiganaya xataa doolar doolar ha iska jaraano waxaan dhihi lahaa shaqaalaha iyagana sidoo kaleeto xildhibaanada golaha shacabkana waxaan ka codsanayaa iyo madaxda sare inuu qof walbaba mishaarkiisa uu ka jaro laba boqol oo doolar si ay u gaarto istareed dadka gurmadka ah annaga laftirkeenna maadaama aan mas-uuliyiin nahay waxay tahay waa inaan ka qayb qaadanaa aniga halaiga anigaa iska bilaabay bish bib waxaan goynayaa laba boqol oo doolar xildhibaanadan waxaan ka codsanayaa laba boqol oo doolar inay bixiyaan mas-uuliyiinta wasiirada agaasimayaasha shaqaalaha dalka kulligood haddii gurmadkaas aan galno waxaan aaminsannahay inaan ka bixi karno baahida iyo dhibaatada markaas taagan waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlaya magacii guddiga xuquuqul insaanka waxaan idinka codsanaynaa inaad gurmadkaas qaybta aan ka qaadanayno aad nagala qayb gashaan dowladda iyo madaxweynaha intuu noogu sarreeyay madaxweynaheena farmaajo iyo brime ministerka khayre iyadoo gurmadka ay ka qayb qaadeen sbeshal waxaan aad ugu sii hambalyaynayaa wakhtiga adag oo lagu jiray madaxweynaheenna inuu baxay uu meesha tegey uu arkay dhibaatada jirto mar labaad iyo mar saddexaad iyo muslimiinta dhibaataysan gobolka hiiraan siiba beledweyne aad baan u salaamayaa walaalayaal dhibka waan idinla qaybsanaynaa runtii untubabay nugu tahay dhibka aad buu noo hayaa keligiin ma nihin keligiin ma ihdiina ma seexanno ilaahay umbaa dhibka dadka ka qaadi kara ilaahay subxaana watacaala dhibka dadka ha ka qaado samarna ha la yeesho dee waxa waaye waa waxaas waa yacni waa camal tus weeyaan hala sabro hala sabro haddaan usoo laabto madaxda dalka gobolka hiiraan iyo meelaha dhibaataysan walaalayaalow si rasmi ah loo tago ummadda way cabanaysaa magaalada beledweyne bari iyo qoraxsin bay kala leedahay dowladda iyo madaxda ma ahan inay ku mashquulsho dhinaca bari kaliix waa inay qoraxsin aadaa ummadda qoraxsin joogta waxay ku cabanaysaa dowladda nagama warqabta miyaa miyaanu dalka ka tirsaneen maxaa noogula imaa waay wallaahi geeda korkood bay ku hooyanayeen dhibaatada taallo qaar go'doon ee maxaa aragtay wax ku gudba aan haysanin geeda saaran dhibaataysan meydkii dooman lagu qaadaayo marka dowladda dadkaas waa inay eegtaa indha gooni u yeeshataa ee dadkaas u tagtaa ee ka warqabtaa waa dowladdii dalka dalka kalama lahan bari iyo qoraxsin annaka haddaanu xildhibaano nahay in nagula soo cabto nacamti dowladda hal meel bay tagta had iijar nala yidhahdo af ma ahan dowladda waa dalka iyadabaa iskale bari iyo qoraxsin meeshay dhibaatada ka jirta waa inay gudubtaa dadka markay biibaxadii dhacday dadna qoraxsin fog bay u qaxeen dadna bari fog bay u qaxeen marka soomaali dagaal baa ka dhacay dhibaato baa ka dhacday dadka waa uqdadaysan yihiin hadday madaxdii hal meel wada tagto hal loo qaxday kaliix loo tago waa dhibaato inteeda le-eg dadka qoraxsi degan dhibaato bay sheeganaan taasoo ah inayna madaxdii u tegin inaanan laga warqabin inayna dowladda ka tirsaneen marka idankaan idinka rabnaa haddaa dowladdii tihiin haddaa madaxdii tihiin dadka inaa isku soo dubtiino dadka inaa ka wada warqabtiina dadka ina si saxan wax loo wada siiyo dadka in lagu wada xisaabtamo dadkaas waxay ka cabanayaan dowladda wax kastooy soo dirta hadday daawo imaado in bari la geeyo hadduu raashiin imaado in bari la geeyo hadday caawimaad imaado in bari la geeyo taasna waa dhibaato inteeda la eg marka walaalayaalow dadka xaqooda ha la sima dowladda federaalka waxaan u sheegaa inay dadkaasi siman u sintaa maalin kastaana la soo hadlaa oo dhibaatada noola sheegaa